bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعdu qala الإmam أbu cabdالرحmn النasائي raximh الlah bab الرqصة fي dalik wuxuu soo haayey baabkii ugu dambeeyey oo ku saabsanaa atashdiid fi اlmuruuri bayna yaday اlmuصlي wa bayna sutratihi qofka tukanaya iyo sutrada inta udhexaysa in la maro adkeynta la adkeeyey arrintaa hadda ruqseynta la ruqseeyo hadda baabeynaa marka wabilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus qaala xadaanaa cabdulmalik bnu cabdilcaziiz bni jurayj can kahiir bni kahiirin wahuwa kahiir bnu kahiir bni muطalib bni abi wadaacata asahmiy almakiyu hiqat can abiihi aabihii marka waa kahiiru bnu muطalib abu sacd almakiyu maqbulu can jaddihi waa muطalib bnu abi wadaacata asahmiy abu cabdillaahi hooyadii waxay ahayd arwa bint اlxaariث bni cabdilmuطalib nebigay marka ilmaabti ilma eedda ayay yacni hooyadii iyo nebigaa ilma adeer ahay hooyadii iyo nebiga ilma adeer alxaari bnu cabdilmualib iyo cabdullahi bnu cabdilmualib aa kala dhalay marka isaga nebiga abti camal ugu aadan marka mualibkan qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay buu yidhi طaafa bilbeyti sabcan isagoo kacbadii dawaafay toddobo uma sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday bixidaa'ihi ku-aadankiisa beytka yacni qaabilkiisuu ku tukaday fi xaashiyati lmaqaami maqaamka dhinaciisa maqaamu ibraahim yacnii geestiisa ama hareerihiisa walaysa beynahu ayuu tukaday walxaal iyadoo laysa beynahu isaga iyo wa beyna aduwaafi iyo dadka dawaafayaa axadun waxba aysan udhexaynin yacnii isaga iyo dadka dawaafaya wax u dhexeeya ma jirino marka hortiisa inay maraan ayaa dhacaysa ayb walaysa baynahu wa bayna awaafi weeyaan waa fucaal waana ku timaadaa marka daaif faacil fucaal waa lagu jamciyaa jamcu tagsiirka ayb xadiidkanu marka wuxuu u xujeysanayaa inay bannaan tahay sutra la-aan in la tukado laakiin xadiidka hadda sida uu u dhigan yahay ibnu abi shayba fi lmusanaf uu kusoo saaray axmed sidoo kale kitaab اlcilali wamacrifat الrijaal abu dawuud ibnu maaja abu yacla dhammaan way soo saareen min ariiq bni jurayj can kahiir camru bnu qays iyo salim bnu cabdillahi alkhayaad iyo zuhayr ibnu muxamed iyo keyrkoodna waxay mutaabaceeyeen ibnu jurayj ayb can kahiirin bihi ayb waxaa khilaafay iyaga dhan marka sufyaan bnu cuyayna xadiidka wuu wariyey wuxuu yidhi can kahiiri bni kahiiri bni lmualib can bacdi ahlihi meesha kuwo kale ay yihaahdeen can kahiirin can abiihi can jaddihi ibnu cuyayna isaga wuxuu yidhi can bacdi ahlihi anahu samica jaddahu lmualib markaas mar kalena sufyaan wuxuu yidhi xadaanii kahiir bni lmualib can man samica jaddahu marka meeshaas waxaa mubham noqonayo shaykhu kahiir kahiir sheekhiisa ibhaam ayaa gelayo markaas xadiidka marka aimo badan daara qudni oo kale fi lcilal wuxuu leeyahay wa qowl ibni cuyaynata asaxuhaa waxaas oo dhan qowlka ibnu cuyayna siduu u wariyaa asax ah calaa haadaa marka xadiidku waa mubham sanadkiisana marka qof aan la cadaynin baa ku jira oo dacfi marka yaa sidaa halkaa cillo wahay taas bayhaqi fi sunani اlkubraa wuxuu yidhi qaala caliyun caliy bnu lmadini buu u jeedaa qowluhu lam asmachu min abi shadiidu cala bni jurayj waa ku adag tahay qaala abu saciid cuhmaan yacni bna jurayj lam yadbithu warkaas caliy bnu lmadini wuxuu ka wadaa shadiidun cala bni jurayj macnaha ma dabdinin waay manaha aada uma soo xifdinin xadiidkaas ayb xaafidkuna fatxiga wuxuu leeyahay rijaaluhu muwahaquuna ilaa anahu macluul rijaasha xadiidku waa muwahaquun ilaa anahu macluul waa cilaa ku jirta waxaa kaluu yidhi araada albukhaariyu tanbiiha calaa dacfi hada alxadiid waalaa farqa bayna makkata wagayriha fi mashruuciyati sutra bukhaari wuxuu baabeeyey baab uu leeyahay baabu sutrati fii maka xadiid marka wuxuu keenay in maka dhexdeeda nebigu sutra ama xaramku uu sutra ku samaystay ayuu keenay markaa ibnu xajar baa wuxuu leeyahay xadiidkaas iyo tabwiibkan wuxuu bukhaari meesha u keenay in uu yidhaahdo maka meelaha kale mas'aladan waxba ugama duwana sida sutrada meelaha kale loogu samaysanayo ayaa makana sutra loogu samaysanaya sidaasuu leeyahay ayb macnahaas ayuu marka uu tilmaamay oo wuxuu yidhi faqad rawaahu abu daawuuda can axmeda can ibni cuyaynata qaala kana bnu jurayjin ahbaranaa haakada falaqiitu kahiiran baan la kulmay faqaala laysa min abi samictuhu isagii baaba kahiir wuxuu leh abahay kama maqlin xadiidkan walaakin can bacdi ahliyi ayaan ka maqlay marka ibnu cuyayna waa u qasday ninkii laga warinayuu su-aalay sidaas baa marka isaga loo xoojiyey riwaayat ibni cuyayna marka xadiidkanna marka ciladaa ayaa ku jirto maka iyo keyrkeedba marka sutrada waa la jidayna ayb laakiin de maka marka la joogo waxaa laga yaabaa inaadan badad iska celin karinba oo weliba marka khaasatan waqtiyada xajka iyo ramadaanka iyo kale dadku ay dawaafayaan maanta dhan unaad gacan taagto unbay noqone adiga laftaa salaadiiba waa ka baxay markaas oo sutrada awal inay khushuuca ilaalisaa loogu talagalay hadda haddaad tiraa dad baan iska celinaya maanta dhan ficil unbaad wadaysaa marka lidaruura hadduu qofka uga tago dhib ma laha ayb laakiin iyada xugun gooni ah kuma laha meeshaan qaala baabu ruksati fi salaati khalfa annaa'imi ruqsadii caddaynteedii buu u baabayahay salaada dhexdeeda in lagu yacni fi salaati salaadii la tukanaye khalfa annaa'imi qof hurdaya gadaashiisa in lagu tukado ruqsada la ruqseeyey wa bihi qaala akhbaranaa cubayd llahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxyaahu bnu saciidin alqaطaan can hishaami qaala ahbaranii abi can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam yusalii min alleyli nebiga habeenkii ayuu tukanayay xaggiisu ka tukanayay wa ana raaqidatun aniguna aan ahay mid hurudo muctaridatun ku gudban baynahu wa bayna alqiblati isaga iyo qiblada inta udhexaysaan ku gudbanay calaa firaashihi gogashiisa korkeeda ayuu ku tukanayay marka gogasha korkeeda in lagu tukan kara waay ama joodare ha noqoto ama yacni salli meesha yaal ha noqoto waxay doonto fa idaa araada hadduu doono an yuutira inuu witir tukado ay qadanii waa ikicinayay fa awtartu aniguna witirkeygan tukanayay ayb meeshaa marka maxalushaahidka qibladay ka jirtaa waana jiiftaa caa-isho marka iyadoo hortaada qof uu hurdo waa tukan kartaa dhib ma laha ayb waa inay markaa bannaan tahay bukhaari baa fi taariikh wuxuu kusoo saaray iyo ibnu maaja min xadiid ibni cabaas xadiid ku saabsan annahyu can isalaati khalfa annaa'im qof hurdaaya gadaashiisa in lagu dukadaa layska reebay cillana waxay uga dhigeen waxaa laga yaabaa qofka in marada ka faydanto ama cawradii si ka noqoto qibladii hadduu kaa xigay ishaadii baa ku dhacaysa marka ayay dhaheen ayb markaa wuxuu yidhi xaadiidtaas laakiin dhammaanteed marka waxaa muuqdo muuqdo inay aada daciif u yihiin ayb kulluhaa waahiyat can ibni cabaas dhammaan waa daciif can ibni cabaas ibnu cumar iyo abu hurayrana waa laga wariyey axaadiidtaa qof jiifo in gadaashiisa lagu tukado isaga qiblada xaggiisa uu kaa soo jiro iyaguna marka waa laba iyaguna waa laba xadiido aada daciif u ah marka kan oo ruqsadaa aada u xoog badan marka inay bannaan tahay qaala baabu nahyi can isalaati ila alqabri iska reebidda layska reebay qabriga xaggiisa in loo dukado yani qabriga xaggiisa in loo tukado iska reebidda layska reebay wa bihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaana alwaliidu wahuwa bnu muslim can ibni jaabir wahuwa cabduraxmaan bni yaziid bni jaabir alasdiyu shaamiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can busr bni cubayd اllaahi wa huwa hiqat xaafid can waathilata bni اlasqac can abi marhadin اlghanawiy labadu waa saxaabiyaan qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam nebigu wuxuu yihi laa tusaluu ilى اlqubuuri qubuuraha u dukanina xaggooda walaa tajlisuu calayhaa hana ku fariisanina qubuuraha xaggooda ha u dukanina walaa tajlisuu calayhaa hana ku fariisanina korkooda ee xadiidkan awalan riwaayadiisu agarka saanay u wariyeen cabdullaahi ibnu lmubaarak ayaa isaga wuxuu soo dhexgeliyey beyna busrin iyo wawaathila ayuu wuxuu dhexgeliyey wuxuu dhexgeliyey abu idriis alqowlaani in abu idriis la dhexgeliyaana waa qalad bukhaari sida uu sheegay iyo tirmidi oo imaamu lbukhaari wuxuu yihi wafii xadiidi bni lmubaarak khaطa'un akhطa'a fiihi bnu lmubaarak wazaada fiihi can abi idriis alqowlaaniy marka waa min almasiid fii mutasili اlasaniid waayo inuunan ku jirin baa xoog badan oo riwaayadu ay sax ku tahay xadiidkan marka muslim baa wariyey waana riwaayada isagoo abu idriis ku jiro muslim weliba wariyey isaga riwaayada ibn lmubaarak buu wariyey muslim ayb bukhaarina marka saa buu yihi calaa kullin xadiidku isaga waa saxiix mar walbo laa tusalluu ila lqubuuri qubuuraha ha u tukanina xaggooda yacnii dhanka qiblada qubuuraha yaynan idinka jirin u ahay nahyigaani marka hal yaqtadi lfasaada fi salaati waa mas'alo haddii ay dhacdo qofka inuu salaad dukado ee uu qabrigii u jeesto markaa salaadaa ma ansaxaysaa mase ma ansaxayso xanaabiladu waxay leeyihiin alimaam axmed isaga wuxuu leeyahay salaadda ma ansaxaysaba waa lagu celinaa salaadaas hadday farad ahayd wuu ku celinayaa sidaasuu imaam axmed ama xanaabiladu ay leeyihiin imaamu shaafici fi lum kitaabkiisa umka wuxuu leeyahay waa qalad in loo tukado qabri xaggiisa uma bannaana laakiin waa nahyi oo aan u laabanaynin usoo noqonaynin salaada shuruudeeda arkaanteeda waajibaadkeeda iyo aan usoo laabanaynin nahyiguna haddii uunan shayga daatadiisa yacni shuruudiisa ama arkaantiisa hadduunan usoo noqonaynin salaadu iyada waa ansaxay leanna shuruudii iyo arkaantii waa wadataa salaadii labadaa iyagu waa ansaxayaan yacni salaaddu way ansaxaysaa laakiin waa dembaabaa qofka maca alisaa'ati oo markaa isaga wuxuu leeyahay shaafici tasixu salaatuhu salaadiisu waa ansaxe dembina waa ku dhacayaa qofka maca alisaa'ati sababtoo ah wuxuu leeyahay nahyigan ayaan u laabanaynin shuruudu salaad u laaban maayo oo maalan haddii nahyigu uu shuruudu salaad usoo noqonayo oo maalan qofkii najaa tahaaradii iyo istiqbaalulqiblihii iyo wax ku tacalluqo marka uu nahyigu yahay waxaa la yidhaahdaa jihatun hayru munfaka nahyigii iyo cibaadadii isgalaaya isdhexgalaya markaas cibaadada noocaas maba ansaxaysaba waa qallana waa laga rabaa qofka laakiin midaani waa nahyi ka baxsan daatadii salaada markaa wuxuu leeyahay isaga tasixu salaatuhu maca alisaa'ati jumhuurkana waxaa dhici karta inay sidaa u badan yihiin ahlucilmiga badankooda marka ninkan salaadani soo qalleeyo soo celi la odhan maayo meeshaan marka mid waa sidaas marnaba laakiin wax ogol male culimada qabri in loo dukado xaggiisa iyadoo waa mamnuuc ee salaad ma jabe mase ma jabaysa waay hadda waxaan ka hadlayna inaga ayb waxaa bukhaari uu tacliiq ahaan usoo saaray markuu baabeeyey salaatu yani salaada qabriga xaggiisa loo dukaday markuu ka hadlay wuxuu tacliiqiyey ahar can cumara oo cumar laga warinayo oo marka wuxuu ahaa ana anasan radia allaahu canhu anas baa wuxuu u dukanayay qabri xaggiisa ma ogeyn isaga anas marka cumar baa marka u dhawaaqay markaasuu yidhi alqabra alqabra yani qabriga ka fogow war qabriga ka fogow ayuu yidhi markaasuu bukhaari wuxuu yidhi walam ya'murhu bilicaadati bukhaari marka wuxuu yidhi salaaddii soo celi ma dhihin buu yidhi marka salaaddii inay iska ansaxayso taasaa daliil waa salaaddii soo celi lama dhihin ayb ibn abi shaybana waaba sii caddaynaayo ana anas markii lagu yidhi alqabra alqabra kaannahu wuxuu u maleeyey alqamara alqamara inuu dhahayo oo kale sidiisiibuu iskaga sii tukaday markaasaa loo sheegay dad meesha ku agdhowaabaa u sheegeen alqabra alqabra qabrigii ayuu leeyahay markaasuu waa wareegsaday waa waa ka leexday ama waa ka tallaabsaday ama dhinac kaleo u baxay oo qabriga uunan ugu jeedsa uunan qiblada jihadeeda uunan ka jiraynin markaabuu saa u tukaday intii horena ma soo celinin ayb hadhow marka dadka qaar baa waxay u fahmaan yani masaa-isha marka laba dhinac looga hadlaayo dadka qaar caqligooda iyo fahamkoodu ma isticaabi karo waxay u qaadaan wixii bay isdhex gelinayeen hadhow marka markaasi hadhow waxay leeyihiin ee qubuuraha xaggooda in loo dukado ayaa la baneeyey qabuura xaggooda in loo dukada ma banaano laakiin salaadda waa innaga waxaan ka hadlayna hal tasixu mase ma ansaxaysa ayb haddaan masaa-ishaas la kala bayaaninin lafteedana ee qofka laftiisu munkarka reebayo waxaa suuragal noqon karto inuu xoogaa xadgudbo wuxuunan xaq u lahayn iyo inuu galaa suuragal noqon karto salaaddii aan qabri loogu jeesanin laakiin ma ansaxay mase ma ansaxayso waxaa ku xiran ma dimadiisu qofka beri ma noqotay mase qalaa laga rabaa waa mas'alo kale waay marka xoogaa waxa waxaa fiican in si fiican loo fahmo haddii kale hadduu qeyb qaato qofka qeyb kalena si kale u fahmo ama wax isdhex geliyo waa waa dhib waay walaa tajlisuu calayha imaamu maalik wuxuu ku fasiray isaga ha ku xaajo gudanina laga wadaa buu leeyahay nacam juluuskan marka waa juluus oo taqawud iyo tabayo iyo qofka inuu ku kaadiyo meeshaas eewa ilaa fadhiga isaga la kor fariisanayo dhib male buu leeyahay laakiin walaa tajlisuu calayh haadan waa fadhi oo dhan ama saxaro ugu fariiso ama sidiisa kaleba ugu fadhi midna lama ogola waxaana ku tusaya midkiin waxaa uga khayr roon intuu qabri fari ku dul fariisan lahaa in markaa intay uu ku fariisto dhuxul naareed oo ay markaa kasoo baxdo intay maradiisa soo dhaafto ay jirkiisa usoo tallaabdo meeshaas marka de qofku dabcan mar haddii la yidhi fatakhlusahu ilaa jildihi xaaj saxare inaan loo jeedin waa la fahmaya ayb marka meelaha iyo salaad waa in la kala ilaaliyo qiblada keliya marku qiblada marku qabrigu uu jirana waa daran yahay geesaha marku kaa jirana ma banaano xataa laakiin waxaa wuxuu aada u daran yahay markuu qiblada xigo qaala baabu salaati ilaa thawbin mara intii ka ah in loo tukado fiihi tasaawiiru masawiro ay ku yaalaan yacnii maro ay sawiro ku yaalaan inay hortaada ka muuqatood u dukatid xaggeeda وبه qال أخبرنا محمد بن عبدالله على الصنعاني qال xdثna khالد هو بن الحاrث qال xdثna شعبة عن cبدالرحمن بن الqاسم qال سمعت الqاسم وهو الqاسم بن محمد بن أبي بكر عن cائشhaةa qاaلت waxay tihi kana في beytي caaشha waxay leedahay gurigayga dhexdiisa waxaa ahaa thوب maro فيhi تaصاaوiiru mara ee masawiro ay ku yaalaan fajacalتهu waxaan yeelay إlىa سhوة maradii baan marka waxaan yeelay ilaa sahwatin daah xaggiisa ayaan dhigay daah baan ka same ka dhigay filbeyti gurigii dhexdiisa ayaan daah ugaga yeelay fa kaana rasuulullahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yusallii ilayhi marada xaggeedu u dukanayay uma qaala wuxuu yidhi yaa caa-ishatu caa-ishay akhiriihi cannii iga dibdhig waxaan oo yacnii iga fogey maradan sawir kale iga dheeray fanasactuhu waan siibay marka fajacaltuhu waxaan ka dhigay wasaa-ida barkimo barkimaan ka yeelay marka xadiidka macnaha tarjamada xadiidku mudaabaqadoodu waa daahir qofku haddii uu waxaana xadiidka uu tilmaamayaa nebigu sal ll ly slam markuu leeyahy iga fogay waxaan in loo dukado musawiro xaggooda in manhi ay tahay nahyigaasna hal yaqtadi lfasaad ti haddoo kale waa cibaadada fasaad muu keenayaa maya uma keenayo oo jumhuurku waxay leeyihiin nahyigani waa limacnan fii nafsihi macno isaga quseeya nafsad ahaantiisa waayo maahane daatada cibaadada shaqo kuma laha ayb waxaana ku tusaya inaynan salaada fasaadayninba dee nebigu salaadaas kuma celinin mana jarin hadday salaada buraysa intou gooyu soo bilaabi lahay soomaa ma soo bilaabin markuu nebigu salaadiina sooma celinin oo uu markaa halkaa u jeestay waxaa ka cad marka meeshaasi nahyigani inuunan keenaynin salaadda inay burto qaala baabulmus marka dadka in lagu dhibaa marka maaha dadka qaar baa funaanadda ay wataan iyo shaatiga oo wato iyo masawiraa ku dhigan oo lagu qoray weliba ama lagu sameeyey qofkii ka gadaaleeyey waaba ku dhib qabaa marka dadka qaar sawir iyo qoraal ayaa u qoran kii kaa kan kaa dambeeya waa ku fidnooba waxaas salaadii khushuuceedii iyo waxyaabahaas uga fidnoobaa ayb waa in marka qofku masaajidka uu dhar noocaas uunan usoo qaadanin sideedana ma fiicno inuu dasaa sawirada noocaas oo kalena ma fiicnaba baabu lmusallii yakunu baynahu wa bayna alimaami sutratun qofka musalligee tukanayo ee isaga iyo imaamka ay u dhaxaynayso sutro isaga iyo imaamkiisiibaa xaajis baa udhaxeeya wbihi qala ahbarana qtaybaة qala xadaثna اleyث can ibni cajlana can saciidin اlmaqburiy can abi slmta can caaishaةa qaalat kana lirasuuli اlahi sal ly slam nabiga waxaa u sugnayd xasiiraة derin yabsuduhaa waa fidsanaye wayaxtajizuhaa xijaabna waa ka dhiganaya marna waa fidsanaa waa ku dukana marna yaa wayaxtajiruhaa wayaxtajiruhaa qol ayuu ka dhiganaya macnaha wuxuu ka dhiganayay xayndaab uu ka samaysanaya bileyli habeenkii fa yusallii fiiha dhexdeeduu ku tukanayay marka waabuu ka dhiganaya waab waab fafadina lahu nnaasu dadkiibaa marka ogaaday oo u dhug yeeshay fasallow bisalaatihi salaadiisay dukadee ku dukadeen yacnii imaamay ka dhigteen oo salaatuleylkii bay ku xirteen wa beynahum isaga iyo wa beynahu wabeynahum iyaga iyo wabaynahu isagana alxasiiratu darintaa udhexaysay faqaala wuxuu yidhi marka meeshuu ka rabo intaas marka nebiga oo ayaga imaam u ah iyo iyaga maxaa u dhexeeya waabkaasaa udhexeeya waabkaas waabkii marka faqaala wuxuu yidhi nebiga iklafuu min alcamali war isku kallifa camalka xaggiisa maa tudiiquuna waxaad awoodeysaan isku kalifa waxaad awoodeysaan sameeya fa in allaha caza wajalla alleh laa yamallu ma noogayo alleh xataa tamalluu idaa maliltum idinku haddaad noogtaan alla ma noogayo yani idinka waad noogeysaan ilaahay mar walba ma noogayo waxaad awoodaan cibaadada ka sameeya xataa tamalluu bimacnaa idaa maliltum waaye waana sida ibnu qutayba ta'wiil mukhtalif ilxadiidka uu ku fasiray xadiidkan malalka iyo nooga marka sifo ilaahay ma looga dhigi karaa oo in la yidhaahdo waa noogaa ilaahay maalan noog hadda waa naqsi oo hadhow haddana la yidhaha maya nooga bani aadamkaoo kale ma aha haddana la dhaho marka horeba waxaa la dhahayo bani aadamku ma shabahaan horta waa wax sugan inay iyagu horta yihiin waxba haddaynan sugnayn marka in la yidhaahdo oo min baab sifo ahaan aynan u sugnayn ee waxaad anfinaysaaba meesha marka wax jiraanba wax jiro aan ahayn ayb laa yamalu xataa tamallu macnaha waxaa weeyaan idinku marka aada daashaan ilaahay daali maayo isaga oo mar walba alla waa idin hawaabna siinay wa ina axaba alacmaali acmaalka loogu jacayl badan yahay ila llahi alla agtiisa adwamu adwamahu waa kan loogu adwamuhu waa kan loogu daa'imid badan yahay waa in qalla haba yaraado uma taraka musallaahu nebigu wuxuu ka tegay meeshii uu ku dukanayay daalika kaagaas famaa caada lahu uma soo laabanin xataa qabadahu llahu caza wajalla ilaa alla uu oofsaday wa kaana idaa camila nebigu wuxuu ahaa hadduu camal sameeyo camalan camal uu sameeyo ahbatahu waa sugi jiray waa sugi jiray manaa camalkaa itqaanin jiray waana daa'imi jiray marka de wuxuu ka cabsaday amaa lagu farad yeelaa buu isiiri nebiga sal ll slam oo hadhow salaatuleylkan ama qiyaamu ramadaanka haddii waajib laga dhigo waa ku dhibtoolahaayeen dadka saasuu isaga uga dhaafay ujeedka marka waxay tahay nebiga oo imaam ah iyo dadkan oo ma'muumiina waxaa u dhexaysay xaajis baa u dhexeeyey oo waabkaas ah xaajiskaas marka dee fuqahada aaday uga hadhadlaan fuqahada shaaficiyada iyaga waxay shardiyaan istidraaq iyo mushaahada imaamka in loo jeedo ama qof u jeedo inaad adiga usii jeedid soo ma garanin ama yacni meeshaasi waxba inaynan idiin dhexayno bixaytu yacni istidraaq maritaan ilaa imaamka lagu gaari karo suuragal inuu noqon karo adu waxyaaba noocaasay u shardiyaan muhiimkuna de waa in salaada ma'muumka lala soco karo imaamka lala socon karo ayb marka waxaa ramliga kitaabuu ka qoray imaamka iyo ma'muumka iyo masaa-il ku saabsan oo ilaa sagaal mase kooiyo toban gaarayo kitaab ka alifay gaayat lmaraam a la yidhaha kitaabkiisu wax fara badan iyo tafriicaad badan buu bixinaa qaala baabu salaati fi thawbi اlwaaxidi hadda xadiidku laakiin wuxuu tusaada in imaamnimadu ma'muumnimadoodu inay ansaxday in ma'muumnimadoodu sax ay ahaydo imaamadaasi ay sax tahay ayuu tusaa waxaa dhici karta marka de meel un ay ka arkayaan bidaant bidhaantiisa iyo wax un inay jireen calaa kulli baabu salaati fi thawbi lwaaxidi salaada halka maro lagu tukado hal maro qofka inuu ku dukado bihi qaala aqbaranaa qutaybaة bnu saciid can maliki can ibni shihaab can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata ana sa'la sa'la rasuula اllahi sal ly slam nin baa nebiga su-aalay oo su-aalayo can isalaati fi thawbi اlwaaxidi salaada lagu dukanaya hal maro ayuu su-aalay faqaala wuxuu yidhi awalikullikum thawbaani oo dhamma mid kastoo idinka idinka mida laba mara ma haystaa ayuu mid kastoo idinka idinka mida maa laba mara haysta jawaabtan marka jawaab oo waxaa weeyaan dimni ah oo yacni jawaabtu waxay ku dhex jirtaa warkan min dariiqi lfaxwaa bayna ugu jirtaa kaannahu yaquulu wuxuu dhahayaa idaa calimtum haddaad ogtihiin ana satra alcawrati fardun cawrada in la asturaa inay farad tahay haddaad ogtihiin wsalaata laazimatun salaaduna inay waajib tahay aada ogtihiin walaysa likulli axadin minkum thawbaani mid kastoo idinka idinka midana laba maro inuunan haysaninna aada ogtihiin ee ninkaa aan labada maro haysaninee halka maro haysto salaada waa laga rabaa cawrada inuu asturana waa laga rabaa soo maa fa kayfa lam taclamuu seed u ogaa weyseen waayo ana salaata fi thawbi lwaaxidi jaa-isatun salaad hal mara lagu dukada inay ansaxayso seed u garaweysay inay ka dhigan tahay idinka nin kastoo idinka mida laba mara ma haysto waana tukadaa cawrada in la asturtaana waa waajib ee maxaa kasoo baxaya meesha hal mara in lagu dukan karo haddii cawrada la asturo in hal mara lagu tukan karo jawaab oo marka oo dimni ah min baabi lfaxwa ku imaanaysa marka waxaa laga qaadanaa hal mara salaadeedu inay bannaan tahay maca muraacaati satri lcawra wbihi qaala ahbarana qutaybaة can maliki can hishaam bni curwata can abihi can camri bni abi salma can cumara bni abi salma cumar maa idin dhigan ya anahu ra'aa rasuula اllahi sal l slam waa rabiibka rasuulka nebigu u arkay yusalii isagoo tukanaya fii thawbin waaxidin hal maro ku tukanaya fii beyti umi salma guriga umu salma hooyadiisu waadican darafayhi isagoo labadiisa daraf marada labadeeda daraf darafay thawb marada labadeeda daraf isagoo dhigay calaa caatiqayhi labadiisa garbood dhigay yani marada labadeeda faraq labadeeda daraf ayuu labadii garab saaray midna halkaanu saaray midna halkaanu saaray marka maradii hoosna waa ka duubtay labadii darafna wuxuu kala saaray marka labada labada garab waxaa laga qaadanaa marka meeshaas hal maro haddii lagu dukanayo waasacna ay tahay marada hoosna in laga duubto garbahana in wax la saaro oo maryihii ka mida maradii ka mida hal mara marka in lagu tukan karo waa tan iyadana xadiidna waa daliilna waa u yahay kaas qaala baabu salaati fii qamiisin waaxidin salaada lagu dukado hal qamiis qamiisku waa shaati oo kale ama yacnii shaygan marka qofka uu labadiisa dhinac iskaga keenayo oo kor iyo hoos labadaba labada dhinacba asturayo wa bihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana alcaaaf wa huwa alcaaafu bnu khalid bn اlcaas abu safwan almadaniyu saduuqun yahim can muusa bni ibrahima wa huwa almaqzuumiyu maqbulu muusa bn ibrahima bn cabdiraxmaan can salamata bni اlakwac qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi yaa rasuula allah inii aniga la akuunu fi saydi waxaan ahaanayaa ugaarsasho dhexdeeda sayidka hadda bimacna almasder unbaa laga laqbayna atasayub yacni ugaarsi dhexdeedaan ku jiraa walaysa calaya korkaygana ma ahan ila alqamiisu qamiis maahane wax kalena ma wato shaati dheer ama qamiisba dheh haddaad doonta qamiiskan thawbka hadda qamiiskan la yaqaano ila alqamiisu maahane fa usallii fiihi maku dukanaa qaala wuxuu yidhi zurahu galuusay oo guluus u yaal calayka korkaaga isku isku yacni guluus yani ku yaal walow bishawkatin qodaxba ha ahaatee yacnii labada maro isku qabo waaya shaatiga ile maogta laba laba daraf uu leeyahay shaatiga qamiiskuna sidoo kale waa isaga laftiisu hadduu sida shaati u tolan yahay marka muxuu samaynayaa isu keen waayo labada dhinac markaad isu keenta labada dhinac ee qodaxba qaada ee markaa labada dhinac dhex geli oo qodaxdaasi guluus ha isku celiso marada labadeeda dhinac sida guluuskoo kale ha kuu noqoto zurahu calayka isu yacnii korkaaga iskugu keen walow bishawkatin qodaxba ha ahaato aada isticmaashay xadiidkan bukhaari tacliiq ahaanoo usoo saaray fii saxiixihi wuxuu yidhi markuu soo bixiyeyna wayudkaru an an wayudkaru can salamata bni اlakwac markaasuu sheegay zurahu walow bishawkatin markaasuu yidhi wafii isnaadihi nadarun saxiixa saasuu ku yidhi bukhaari xadiidkan isnaadkiisa nadar baa ku jiro waa kan marka isagoo hadda musnad ah xadiidkii halkaa uu ku tacliiqiyey wawajhu nadari fii isnaadihi isnaadkiisu sababka nadarka waxaa keenayana waxay tahay bukhaari xadiidkan fi taarikh اlkabiir laba sanaduu kusoo saaray min ariiqi ismaaciila bni abi uways can abiihi can muusa bni ibraahiima can abiihi can muusa bni ibraahim can abiihi can salamata bni lakwa meeshaa marka muuse iyo waa loo dhexeeyaa salama soo maa riwaayadaas ayb sidaas waa ku yimid ayb zaada fi lisnaadi rajulan buu ziyaadiyey haddana min ariiqi caaaf waa kan ariiqi caaaf waa midkaan noo qoranna bukhaari waa ku wariyey can muusa can salamata oo biduuni can abiihi aynan ku jirin oo weliba riwaayada oo bukhaari taariikhdiisa ibnu xajar wuxuu leeyahay wuxuu yidhi muusa xadaanaa salamatu mar haddii muusa marka uu yidhi musa can muusa bni ibraahim qaala xadaanaa salamatu salamata bnu lakwac waxay ku tusaya marka muuse bnu ibraahim inuu ka maqlay salama binaan calaa dalika marka laba unbay mid noqon kartaayo in ziyaadada wahmi laga dhigo oo masiid fii mutasil asaniid inay noqoto ama in markaa yacnii uu ku jiro atasriixu bisamaacan oo riwaayada cadaaf in xadaanaadu inay qalad ay tahay yaa dhici karto wajhu nadarna kaas waayo marka khilaafkaas oo bukhaari isaga markaa waxba aan la raajix noqonin agtiisa marka mujarad idiraab nooc idiraab camal ama khilaafkaas ayuu marka ku cilaynayaa isaga marka xadiidkan ayb qaala baabu salaati fi lizaari salaadii fi lizaari lagu dukanayay macawista izaar marka waa marada hoos laga guntado hoos guntiga wbihi qaala akbaranaa cubaydاllahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can sufyaana qaala xadaanii abu xaasim can sahl bni sacdi qaala ibnu cuyayna yani sufyaan athawri sufyaan bnu saciid athawri can sahl bni sacdi qaala kana rijaalu rag waxay ahaayeen yusaluuna maca rasuuli lahi sal l slam nabigay la tukan jireen caaqidiina ayagoo kuwa xiray oo guntay ah usurahum hoosguntiyaalkooda yacnii qoorta ku xirtay ka hay-ati sibyaani ilmaha yaryarkaa sidooda oo kale caaqidiina usurahum marka la yidhaahdo idaafa ma jirto caaqidiina idaafa markaa ma jirto usurahum wasfigaasaa ku camal falayo caaqidii usurihim marka la yidhaahdana idaafaa jirto wasfigii oo loo yacnii waa min idaafati alwasfi ilaa mafcuulihi ila mafcuulkii ma ogtahay ismigii faacil baa waxaa loo idaafeeyey marka maf yani mafcuulkiisi kii uu mafcuul ahaanta u qaadanay caaqidii usurihim caaqidiina usurahum ka hay-ati sibyaana ilmihii oo kale ilmaha marka marka loo qubeynayo iyo kale iyo marada marada ay soo qaataan waa kuwa halkaa ku xirto marka marada marka qoorta gadaale lagu xiro xoogaa waa soo dheeraanaysaa oo jilbaha iyay soo gaaraya dabcan haddii marka la rukuucayo ama la sujuudayo waxaa dhacaysa marka in qofka gadaale uu qofkan wax uga jeedo faqiila linnisaa-i haweenkiibaa waxaa lagu yidhi laa tarfacna ru'uusakunna madaxyadiina kor ha usoo qaadinina xataa yastawiya rijaalu juluusan ilaa ay ragga fadhi uga ekaadaan ayb idinku marka meesha waxaa ka muuqanaya derbi iyo xijaab iyo waxba uma dhexaynin oo haweenku gadaalay ku duka jireen laakiin derbi iyo wax udhexeeya ma jirin oo ilaa haddii derbi udhexeeyo sideenaan oo kale lama dheheen mana loo baahdeen taas wbihi qala akbaranaa shucayb bnu yusuf wahuwa النasaa-iyu abu cmri hiqat qala xadaثna yaزيid bnu haarun qala akbaranaa caasim can cmr bni slmة qaala lama rajaca qowmii qowmkaygu markay soo laabteen min cindi الnabiy sal ly slam ay kasoo noqdeen nebiga agtiisa qaaluu waxay yidhaahdeen inahu qaala wuxuu yidhi liyaؤmakum akharkm qira'atan kan idinkugu qur'aan akris badan ha idin imaam noqdo lilqur'aani qur'aanka idinkugu akris badan qaala wuxuu yidhi fadacownii waa ii yeereen facallamuunii waxay i bareen alrukuuca wasujuuda qur-aankiiba u yaqaanay isaga salaadii rukuucda sujuudday i bareen fa kuntu usallii bihim waan tujin jiray xanaabiladoo kalea qabsanayaano waxay leeyihiin qofka qur-aanka yaqaano oo xifdi badan baa dadka tujinaayo afqaha hadduu doono ha joogo yanaa sida ninkan hadda ka muuqato waxaa muuqanaya rukuucdii iyo sujuuddiiba iyaga i baray buu leeyahay dadka fiqi badnaa waa joogaa isaga qiraa'adii buu marka horay oo ku mutaysta shaafici laakiin wuxuu leeyahy alaclam walafqah ayaa dadka tujinaya leanna salaada fiqigay rabtaa abu bakarna marka wuxuu ku xambaarayaa saas laakiin abu bakar de waxaa dhici karto abu bakar iyo saxaabada abu bakar maalan de qur-aanku akharuhum qiraa'atana leyihi ama ugu qur-aan badan ugu qur-aan badan ibnu rajab wuxuu leeyahy waxay ku dhacaysaa inta suuradood ee la yaqaano ee qofka uu yaqaano ninkii suurado badan yaqaano waa ka badan yahay ninka kale marka hadde waxaa dhici karta abubakar ubay ibnu kacab kama suurad badnayn kama suurad aqoon badnayn oo suwarka uu yaqaano abubakarna inuu yaqaanay oo abubakar ou dheeraaday cilmi iyo fiqhi iyo u dheeryahay qaar kalena waxay leeyihiin ayagoo qisada abubakar macno kalea laga watayba macnaha laga waday waxay tahay in lagu in yacni iimaa iyo ishaaro waxay u ahayd in isaga uu madax noqdo nebiga ka gadaale taasaa dan looga dan lahaa bay leeyihiin calaa kullin war badan baa meeshaas iyadana ku jiro marka wuxuu leeyahay fakuntu usallii bihim wa kaanat calaya burdatun mare ayaa korkayga ahayd maftuuqatun oo dildilaacsan yani dildilaacsan fakaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna waxay dhahayeen liabii aabbahay bay waxay ku dhihi jireen alaa tuqaطii cannaa miyaadan naga daboolaynin istabnika wiilkaaga dabadiisa miyaadan naga daboolaynin saasay qoomkaygu dhihi jireen riwaayadka qaarna sunanka ee ku jira naag baa gadaal ka qaylisoo tiri waaruu cannaa ista imaamikum imaamkiina dabadiisa naganaga astura maray usoo gadeen marka mare uu aada ugu farxay ayaa loo soo gaday marka ayb fa kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen alaa tuqaطii canna sta alaa tuqaطii canna sta canna stabnika qaala baabu salaati الrajuli fii hawbi bacduhu calى imra'atihi qofka salaadiisa ou maro ku tukanayo bacduhu qaarkiis calaa imra'atihi haweenaydiisa ay kor saaran tahay yani maro weyn oo isagu uu duubsan yahay qeybna ay haweentiisa ay huwan tahay ka huwan tahay wa bihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim wa huwa alxandaliyu qaala akbaranaa wakiicun qaala xadaanaa طalxaةu bnu yaxya can cubayd اllahi bni cabdillaahi can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana rasuulu lahi sal l slam yusalii bاlleyli habeenkii ayuu tukanayay wa ana ilaa janbihi aniguna aan dhinaciisa ahay wa ana xaa'idun aan xaa'id ahay wa calaya mirdun korkaygana go uu yahay go' weyn bacduhu qaarkiis calaa rasuulillahi sal l slam nebiga korkiisa uu yahay nimarada waa weyn tahay nebigana qayb baa u duubsan qaybna iyadaa huwan waa inay bannaan tahay marka taas de najaastana iyada awalba korkeeda kuma oolin korkeeda najaastii kuma taalno maradu marka yacnii najaasteeda lama ma la bimujarad qof xaa'id baa maradan labisan najaas maradii ku noqon mayso ayb ishkaal marka lama keeni karo soo ugu dukaday marada qof xaamilu najaasa camal sooma noqonayo ee laazim ma ahan taas laazim ma ahan midaas qaala baabu salaati الrajuli fi thawbi اlwaaxidi qofka salaadiisa ou hal mara ku dukado laysa calaa caatiqihi minhu shay-un iyadoo garabkiisu waxba aynan ka saarnayn ayb hal maro oo garabka waxba aynan u saarnayn wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna qaala xadaanaa abu zinaad huwa cabdullahi bnu dakwaan can اlacraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa yusaliyana axadukum midkiin ynan tukanin yownan tukanin fi thawbi lwaaxidi hal mara yownan ku dukanin laysa calaa caatiqihi minhu shay-un iyadoo garabkiisa maradaa xaggeeda waxba aynan uga saarnayn yani meeshaa marka maxaa ka cad hal mara yownan ku tukanin iyadoo marada wax kamida garbaha aynan u saarnayn marka hal mara waa la ogol yahay haddii qeyb iyada ka mida garbaha ay saaran tahay haddii aynan saarnayn ka waran maradaa laba xaalad leh xaaladna waxay tahay halka maro waa waasac oo waxay u qeybsamaysaa in hoosguntina laga dhigto garbahana la saarto markaas saasaa la yeelaa haddii laakiin ay ciriiri ay tahay ka waran garbaha waxba la saari maayo awalba garbaha cawro ma aha ninka cawro uma aha oo xadiidkii wuxuu ahaa in kaana dayiqan fatazir bihi fatazir bihi hadday maradu ciriiri tahay macaws ka dhigo hoosle ka gunto hadday ciriiri tahay hadday waasac tahayna wain kaana waasicanna faltaxif bihi oo labada dhinac marka ka kala tuur intaad hoosna ka guntato xanaabilada marka imaam axmed baa waxaa laga wariyay ninku hadduu hal maro ku dukado isagoo awoodi karo laba maro garbahana aynan waxba u saarnayn ma ansaxayso salaadiisa saas uu leeyahay imaam axmed jumhuurkuna waa ansaxay bay leeyihiin riwaayo kalena imaam axmed isaga laftiisu wuxuu leeyahay salaaddu inay ansaxaysu sheega ee subki taqidiini subki wuxuu ka sheegay can nasi shaaficiyi in uu waajib ay tahay garbaha inuu qariyo laakiin macruuf waxaa madhabta ku ah in aynan waajib ahayn marka haddii garbihii oo bannaan uu dukado cawraduna asturan tahay karaahu ku dhacayaa baabu salaati fi lxariiri xariirta in lagu dukado wixii ku yimid cadaynteedii buu u baabyahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu waciisa bnu xamaad can illeyt can yaziid bni abi xabiibin can abi lkhayr wahuwa abulkhayr alyazani can cuqbata bni caamirin qaala uhdiya lirasuuli illahi sal l slam nabiga waxaa loo soo hadiyey faruuju xariirin maro markaa yacnii xariir ah faruujku marka waa dharkan dadka caafimaadka ay ku shaqeeyaano ama gamiishka la yiraahdo ama yacnii qofku shaatigan weyn oo ilaa iyo yacnii qarinaayo jilbaha hoostooda gaarayo ayaa la yidhaahdaa qibaa faruujku marka waa alqibaa walqibaa-una marka waa maryahaas oo dadka caafimaadka ee ka shaqeeya intay qaataan ilaa jilbaha ka hoos gaarayo shaatiga cad ee weyn waay soomaaliya ma ku gara karo afka afaf qalaad unbaa garambiyool iyo maxaa ka iyo waxyaaba saasay dhahan af soomaaliya kulley dhar waxaan anaku aada u naqaano ma aha yah shamiis kaas waa ayb oo gadaal marka ka furan faruujku waa marka gadaal ay ka jeexan tahay hadda lafteeda waa loo sameeysa gadaalna marka xoogaa waa laga jeexaa labada dhinacay marka u kala jeedaa horeyna waa caadi ayb bakistaanka dhinacyada ka jee uu ka jeexan yahay kan laakiin gadaal uu ka jeexan yahay faruuju xariirin ayuu nebiga markaa yacni ku dukaday falabisahu dhawaa labistay uma sallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa waa ka gadoomay marka salaadii fanazacahu nascan siibid ayuu siibay shadiidan aada u adag kalkaarihi lahu sidii inuu nacayo kale saxaabada waxay ka fahmeen nebigu sida uu iskaga bixiyey xoogaa inuu dhibsadayay ka fahmeen waxyaabo badan marka qofka dareenkiisa waxaa laga fahmi karaa qofka caaqilka ama qisada usoo jeedo oo kale waa ka fahmi karaa qofku laaka haafil haddii uu yahay wax ma ka fahmaya ayb iyo hadduu qof iska waxba aan laa mubaalaad iska ah waxba ma fahmaya kalkaarihi lahu uma qaala wuxuu yihi laa yanbagii hada lilmuttaqiin kan uma habboonuu yihi dadka alla ka cabsado muttaqiinta ah daahirku marka hadda salaadiisu waxay ku dhacday oo nebigu sidaan uu sameeyey qabla taxriim warkan marka nebigu uu labisanayo ku dukanayo waa qabla taxriim waayo maxaa yeelay maun hadday bana aynan bannaanayn kuma uusan cilay lahayn laa yanbagii hada lilmuttaqiin maxaa yeelay dadka alla ka cabsado iyo kuwa aan ilaahayba ka cabsanaynin oo iska ahlu macaasida labadaba axkaamta waa u siman yihiin marka inuu yidhaahdo tani uma habboona muttaqiinta waxay tuseen marka xaaraan ma tusaysa marka waa qabla taxriim riwaayo kale haddana waxayba leedahay waxay tilmaamaysaa inuu yidhi jibriil baa ii yimid markaasuu iga reebay fanahaanii canha ataanii jibriilu fanahaanii canha marka jibriil markuu markii hore marka waa bannaaneyd gadaal dambaa marka ayaa uu ka reebay jibriil markaasuu nebigu kadib markaas alla iska dhaafay ayb marka calaa haada marka xadiidka laba qoloba daliil uma aha xadiidku ma tusaayo salaada mara xariira lagula lagu dukaday waa ansaxeena ma tusaayo ma ansaxaysana ma tusaayo waa mas'alo kale taas oo qaar baa marka nebigaa ku dukaday waxay usoo qaadanayaan haddii mara xariira lagu tukada salaadda waa ku ansaxee maxaa yeele nebigaa ku tukaday ee qabla taxriim waa nebigu markuu ku dukanay bacda taxriim lagama hadlin xadiidkan ma ka hadlayo ma sheegayo salaada ma bacda taxriim salaadii lagu dukaday ma ansaxay mase ma ansaxayso khilaaf baa ku jira xanaabilada iyaga waxay leeyihiin haddii ay tahay marada oo cawrada ku asturtay salaaddaa ma ansaxayso yani marada oo salaadu markuu dukanayo marada oo cawradiisa ku asturanayo hadday maradaas xariirtaa ay tahay salaadda ma ansaxayso leanna ayagu waxay leeyihiin nahyiga xariirta layska reebay markaan salaada shuruudeedu galaa maxaa yeele shuruudu salaa waa maxay cawrada in la asturo haddana cawraday ugu asturan tahay bay leeyihiin jiha marka waxay ka dhigayaan oooo hayru munfaka ah oo aan ka dhexbixayn inay ka dhigayaan haddii laakiin uu cimaamad camal uhuwan yahay marada xariirtu ay cimaamad tahay xaaraan weelaag salaada waa ansaxay bay leeyihiin jumhuuru ahlilcilmina mayay dhahayaan waxa shuruudu salaad ah waxay tahay cawrada in la asturo waayo mujaradu satri lcawra waayo maahane waxa lagu asturayo shardigooda waa inay saa ahaadaan lama dhihinay dhahayan markaas waa la fahmaas umaan waxa shuruudu salaad ka mida waa satru lcawra in cawrada un la qariyo waxa lagu qarinaayo shuruudu salaad loogama hadlay dhahayan shayga lagu qarsanaayo cawrada shuruuda loogama hadlay shaygii lagu qarsanayuuna kusoo arooray hadda nahyigaani kharij can salaad waa ay leeyihi calaa hada marka tasixu salaatuhu maca alisaa'ati ayb waa masaa-isha loogu khilaaf badan yahay nahyigu marka oo la leeyahay annahyu yaqtadi lfasaad miyuu fasaad miyuu keenaa mase ma keenaayo jiha munfaka iyo hayru munfaka waa masaa-isha tadbiiqa marka la tadbiiqina ugu daran uguna warka badan baabu ruqsati fi salaati fi khamiisatin laha aclaam ruqsada la ruqseeyey caddaynteedii buu baab yahay in lagu tukado maro calaamado leh wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim waqutaybata bnu saciidin walafdu lahu can sufyaana can الzuhriyi can curwata bni zubayr can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama sallaa fii khamiisatin ayuu ku tukaday go maro lahaa aclaamun diilimo leh calaamada leh uma qaala wuxuu yidhi shagalatnii uma qaala wuxuu yidhi shaqalatnii waxaa i shuqlisay aclaamu haadihi middaan calaamadaheeda i mashquuliyeen idhabuu bihaadihi middaan ila taga ilaa abi jahmin abu jahm la aada oo ula taga ninkii usoo hadiyeeyey baa waxaa la dhihi jiray abu jahm isaga marada usoo hadiyeeyey marka maradii u geeyaya buu yidhi la aada wa'tuunii bianbijaanibiyatihi biambijaaniyatihi maradiisa ambijaaniyada iiga soo qaada oo iiga keena ambijaaniya ambijaaniyada marka waa maro adag oo aan calaamado lahayn diilime waxas ma laha marka maradan qaado ugeeya middaa iiga soo qaada muxuu saa u yeelaa tadyiiban likhaairihi khaairkiisao wanaajina macnaha haddii maradii uu hadiyeeye loo soo celiyo wuxuu isleeyahay nebiga ama uu kuu caraysan yahay si uunan isu dhihin marka ayuu u leeyahay marka saa uu dhahaya ayb baabu qaala baabu salaati marka marada riigriigada lehee markaa ay dhici karta qofka indhihiisa inay soo jiitaan oo ku mashquulo waa laga fiican yahay qaala baabu salaati fi hiyaabi alxumri dharka gudguduudan salaada lagu dukado wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar huwa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu cabdiraxmaan waa ibnu mahdi sufyaanna waa thawri can cawni bni abi juxayfata can abihi ana rasuula اllahi sal l slama kharaja nebigu wuxuu kusoo baxay fii xullatin xamraa laba maro isku joog oo guduudan farakaza canazatan ayuu tallaalay ultaki'a ayuu muday hortiisa fasallaa ilayha waa u tukaday yamuru min waraa'ihaa gadaasheeda usha gadaasheeda waxaa marayay yani alkalbu walmar'atu walximaaru eyga haweenta iyo dameerkaba waa marayay waxuu ka rabaa marka fii xullatin xamraa meeshaa marka culimada qaar waxay ka qaateen dhar guduudan in la qaadan karo oo nin uu qaadan karo in lagu tukadaana inay bannaan tahay xanafiyadu waxay yidhaahdeen waa karaaho maro guduudan oo tiq ah in lagu tukado qaarna xurmay gaarsiinayaan tanna waxay uga jawaabayaan waxay ahayd kaanat buruudan lahaa aclaam ama yani khuduud lahaa khuduud oo ibnulqayimna baxhi buu ku leeyahay zaadulmacaadka wuxuu leeyahay marada xullada waxay ahayd buruudun yamaaniya ayay ahayd alburuud ulyamaniyana waa la yaqaanay markaas waa maro marka yacni diilimo leh marka diilimahaas ay leedahay iyo jiitimahaas midabo kala waayo marka guduud iyo qeyrkiis isku jira waayo marka waxa uu nebiga ku dukaday ee guduud tiq ah oo aan midab kale la soconin isaga nahyi baa kusoo arooray sidaasuu dhahaya marka haddii nahyi uu kusoo aroorayna sidii xariirtoo kale waayo un salaaddii ma burayso haddii kale nahyi aanu kusoo aroorinna waa kaada qaala baabu salaati fi shicaari maryaha la huudo oo jirka la xiriiro marada jirka la xiriiro ee salaada lagu dukado caddaynteediiba u baaday yacnii shicaarkan hadda waxau ujeedaa waa maryaha jirkaaga la xiriira markaad seexanayso ood yacnii la huwanayo wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaanaa hishaam bnu cabdilmalik qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa jaabir bnu subxin wahuwa araasibiyu lbasriyu saduuqun qala samictu khilaasa bna camrin huwa alhajariyu albasriyu hiqatu wakaana yursil cali shuradkiisuu ka mid ahaa yaquulu samictu caa-ishata ayaan maqlay taquulu iyadoo dhahayso kuntu ana warasuulu llahi sal l slam waxaan ahaa aniga iyo nebiga abulqaasimi abulqaasim ah fi shicaari baan ahaanaynay marada alwaaxidi halka xaba ah ayaan ku hoos jirnay jiifka wa ana aniguna xaa'idun aan xaa'id ahay daamihun xaa'id aan ahay isla macna waa soo marnay fa in asaabahu minii shay-un haddii uu xaggayga wax ka asiibo hasala maa asaabahu wixii asiibay waa dhaqayay lam yacduhu ma tallaabaynin ilaa gayrihi uma gudbaynin wasallaa fiihi waana ku tukanayay maradaas marka in maradii lagu seexday lagu tukan karay daliil u tahay markawasallaa fiihi uma yacuudu macii waa igu soo laabanayay fain asaabahu minii shay-un haddii xaggayga aniga dhiiggayga iyo ay wax ka gaaraan wax uu ka asiibo isaga facala midla dalika kaagaas oo kale uu samaynayay lam yacduhu ilaa gayrihi intaana uma dhaafi jirin kaa qeyrkii ma uunan u dhaafi jirin qaala baabu salaati fi lkhufayni labada qof lagu dukado isagoo qofkii wato wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu lxaari qala xadaanaa shucbaة can sulaymana wahuwa acmash sulaymaan bnu mehraan can ibraahima wahuwa naqaciyu can hamaamin qaala ra-aytu jariiran baan arkay jariir baala inuu kaadiyey uma dacaa bimaa-in biyo u yeertay fatawada'a waa weyse qaatay wamasaxa calaa khufayhi bou masaxay uma qaama waa istaagay fasallaa waa tukaday fasu'ila can dalika arrinkaabaa wax laga su-aalay faqaala ra-aytu nabiya sal l slama sanaca mila haada waxaan arkay nebiga oo sidan oo kale sameeyey marka isagii qofkiibau masaxay waana ku dukaday qofkii nebigana saan oo kale uu sameeyey markuu le intaasba waa miliyada waa ku wada dhacay labadaba ayb qaarkiin ma idin dhigaay me ma idin qoraay me xadiidkan qaala baabu salaati fi naclayni labada kobood salaada lagu dukada caddaynteediiba u baab yahay qofka inuu tukado laba kab isagoo gashan bihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin can yaziid bni zuraycin waqasaana bni mudr wahuwa lasdiyu abu mudr albasriyu lmakfuuf ثqة rawى lh النسائي fqط qala xadaثna أbu mslmta wsmه سacيid بن يزيda ayaa la yihahda whuwa ثiqة rawى lh أصxaaب الkتب الستة basriy ثiqة نasaa-i baa halkan ku towثiiqiyey qaala wuxuu yidhi sأltu أنس بna maliki baan su-aalay akaana rasuul الlahi صلى اه sلم yuصلii fi النaclayni nebiga miyuu ahaa inuu ku tukanayay labadiisa kobood qaala nacam hah haddii aynan najaas lahayn waayo dabcan kabihii marka in lagu tukan karo ayuu xadiidku tusaa waana wuxuu u tarjamay ayb dadka qaar baa waxay soo deliishadaan faklac naclayka ah ilaahay yii inaka bilwaadi lmuqadasi tuwaa yaa lagu yidhaha nabi muusa lagu yidhi iyaga yahuudda marka diin ahaan ayaaba waxay u qabeen meelaha ay ku dukanayaan kabaha inay kuay siibtaan ay u dukadaan oo iyaga marka kabaha inay ku tukadaan ma loo ogoleynba ibnu taymiya sidau iqtidaaga iyo ku sheegay waxaa iyaga marka cibaa waxay u ahayd xugun sharci ah fii zamaanihim innaga marka inaan ku khilaafno ayaa sharcigu ou noqdayo kaba la-aanna waa lagu dukan karaa kabna iyadoo la wato waa la dukan karaa oo nebigu sal ll slam kaana yusallii xaafiyan isagoo kabala wamuntacilan labadaba waa dukaday waana xadiid abu daawuudna wuxuu ahaa salluu fii nicaalikum kabihiina ku dukada faina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khifaafihim khufafyaalkooda iyo kabahooda kuma dukadaan iyaga marka waxyaabaha lagu khilaafayo ahlu kitaabkaaba waxaa ka mid a wax ayaga sharcigooda lagu amray oo annaga aan ku khilaafaynaa jiro wax aan sharcigooda lagu amrin ay soo bidcaysteenna sidoo kale lagu khilaafayo wixii iyaga sharcigoodana ku sugnaa annaga keenna ku suganna mukhaalafadu waxay badanaa ku imaanaya sifada sifaday ku xasilaysaa waana maqsad in marka la khilaafo yahuudda iyo nasaarada iyo gaalada ama acraabta waana kasoo hadalnayba hadda ka hor marka meeshaas dadka gabal marka waxaad moodaa inayna wax badan fahminba aayaddii buu soo qaadanaa xadiidka nebiga uu ku bushinaa aayaddii nebigasoo kuma soo degin isaga ma yaqaan miya tafsiirkeeda nacam wax qariib ah waa marka qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayna yadacu اlimaamu imaamku xagee buu dhigayaa naclayhi labadiisa kobood idaa sallaa biاnnaas dadka hadduu tujinayo wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidi washucayb bnu yuusuf huwa الnasaa-iyu can yaxyaa whuwa bni saciidin اlqaطaan can bni jurayjin qaala ahbaranii moxamed bnu cabaad can cabdillaahi bni sufyaana can cabdillaahi bni saa'ib ana rasuula اllahi sal l slama sallaa yowma alfatxi nebigu wuxuu dukaday maalintii maka la furtay ayuu tukaday fawadaca naclayhi labadiisa kobood wuxuu dhigay can yasaarihi bidixdiisa ma'muumka looma ogola inuu bidixda dhigo haddii dhinaciisa ile lagu tukanayo sida qaalibka ah ee haddii uu isaga bidix dhigo qeyrkiibay midig u noqone laakiin imaamku keligiisu isagu taagan yahay bidixda waa dhiga karaa inuu bidixda dhigaa dhig ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed